Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa kismaayo ku qabatay shir ku saabsan wada tashiga iyo xaqiijinta barnaamijka adeegga dejinta ee Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dowladda hoose ee wasaaradaha Jubbaland Axmed Maxamed Cabdullaahi agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa faahfaahiyay shirka waxa uu daaran yahay.
oo ay ka mid tahay madaxda degmada madax ka socota wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socota wasaaradda waxbarashada shirkan maanta wuxuu daaranaan doonaa wadatashi ku saabsan xog ururinta aanu sameynayna bishan march taas oo daaranayd iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka ee babliga ah oo aan u rabnay maarata in loo sameeyo adeeg daadejin haddii alla idmo sanadkan marka shirkani wuxuu focuska saari doonaa ama uu xoojin doonaa warbixintii ka soo baxday tiimka wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu soo bandhigay baahiyaha iyo maaragtay baahiyaha jira taa waana lagu laafaguri doonaa halkan shirkan isla shirkan waxaa lagu ansixin doonaa wixii aanu soo saarnay inuu sax ahaa iyo in kale kadibna gacantaag iyo wuxuu noqon doonaa xaqiijin waxaan si wada jira markaa u xaqiijin doonaa baahiyaha jira ee aan anaguna soo qoray oo aan ka soo qoray health centerska iyo iskoolaadka babliga sidaan idiin sheegay